sida ay wax noqdeen waa wax lala yaabo ha yeeshee annagu kolba sidaas ka wanaagsan laga furimayn maxaa yeelay sasaanta waa iska soo muuqatay inaan barandir nimankaas hadda shirarka gelaya isdaba joog aanay waxba u ogolayn waxaana usoo wadnay way iska cadeeday marka laakiin mar walba waxay u baahneed dadku waxaa laga yaabaa aragti kala wadintaas inay ka qabeen marka si dadka ay aragtiyada u midowda in la xaqiijiyo waktigan lasoo gaarsiiyay waxaana is leeyahay waxtaray leedahay haddii fariin fiicanay nimankaasu ay dadka reer baraandiray ay tuseen
maxaad ula jeedaa farintoo dhe waxa weeye waxoodu xaldoon iyo wax la dhisma ma ahayna dagaalay ahaayeen dagaalay aadeen maogtahay maxaa yeelay waxaad garan kadhaa qolaa inta xuquuqdooda heshay oo loogu daray haddana mar labaad loogu daray mar saddexaad loogu daray marka dadna waxaa loo jiiday inta ay lahaayeen iyo iyagu ku lahaayeen matalaada aqalka sare qolana gacanta saddexaad ay maraayeen marka hadda marintaas waxay umuuqataa runtii mid wax iska horkeen dadka la iska horkeenayo ama haddii kale maahana si kale hadii loo yaraa yani inaan wax dhismin oo wax la dumiyo marka laakiin waxay la tahay mas-uuliyadda waxaa qaadi doona ciddii taladaas lahayday marka waxay la tahay hadda ma dhina wax oo hadda muxuu ahay rajaahu ma dhina shirka ugu dambeeya oo maaragtay ayaa dhacay natiijadiina sidaan hadda ka warqabnay noqotay marka haddii way la gudboon tahay tala maanta iyo reer baraander la gudboon tahay haddii ay jirtay dad fikirkaas qabay fikir ka duwan oo in wax la helaa ama dadka reer baraander ay kamid yihiin soomaalida ay kamid yihiin ama dadka talada hadda gacanta ku haya oo madasha wadatashiga qaran ku hawlanayo ka shaqaynaya dad soomaaliyeeda wax dhisa ay yihiin ama mas-uuliyiin qaran ay yihiin dad raje ay ku haysa hadday jirto kolba haa waa gebagabay ila tahay waa warkaas waa laga gudbay
haad maa maxaa keenaad horta is leedahay in sidaas ay wax u dhacaan aniga waxaan is leeyahay inta aan hubo laba qodob horta waa kamid wax keenay ko midda koowaad waxa weeye dadka gobolka baraandir ee ku abtirsadaa talada waxba kuma lahayn fursadna waxaa u diiday inay helaan saad og tahay meeshaan caasimada lagu sheegaa caasimadu dad badan oo fursadaas wax qaybsiga awood u helay ama awood u yeeshay inay maartala ku yeeshaan ayaa gobolkan waxay kula jiraan dagaal dadkiisi janis ma helin waxaana u nugleeyay waxa weeye caasimad ku-sheegnimada aan dadku aysan wada qabin fikirkaas caasimadda in xuquuqdii la siiya dadku aysan wada qabin meeshaasaad og taha waxaa degan hay-adaha dawladda dastuuriga ahaa degan sidii baarlamaankaa degan madaxtooyadayaa ku taalna xukuumaddiyaa degan waxaa degan garsoorkii iyo dhammaan dawladda dhexe muxuu haykalkeedii kala duwanaayaa degan marka arrintaas marka waxay noqota dadka dawladdaas ku abtirsadaa haddii wax yar laga reebay inteeda kale dagaal waxay kula jiraan xamar iyo dadka degan fursaddan marka taas waxay ahayd qodobka koowaad midda labaadna sidaan horey u sheegay dadka degan meeshaan oo waxa hadda la qadiyay janis ma helin ayaguna ma mitidin oo waxa hadda la gudboon oo maanta ay samayn doonaan isleeyaha kolba sidaan kuma sii ahaa doontee horeyaa la raba inay sameeyaan aysan cidna isku halayn dabcan soomaalinima inay jirto oo nimanka mas-uuliyiinta oo ama dawladda dhexa ku abtirsada oo hogaanka majaraha u haya ama dawlad goboleedyada ka taliya inay soomaali yihiin oy soomaaliya madaxdeeda yihiin oy soomaalinimo ku qaybin doonaan taasaa rajo ku haysa reer gobolka baraadir dadka degan tiina hadda way caddaatay inaysan meesha ka muuqan hadda si kastaha loolhaysta anigu waxaan u haystaa wax keliya oo meeshaan ka muuqdaa waxay yihiin soomaaliya inaan dawlad nala rabin inaan sharafi karaama lala rabin in la isku daro xukti lageliyo la geliyo oo la kala fogeeyo keliya in maaragtay ay meesha natiijada saasay ku dhammaatay waxaana is leeyahay dad aan soomaali cadow ku aho aan qarannimadeeda dib usoo laabata rabin oy cagaheeda ku istaagtaa hawshaan waxay ku yeesheen gacan xoogan ama ha ahaadeen ajnabi ama ha ahaadeen soomaali korsanyeeriga soomaali ka ah laakiin aan qalbiga iyo adeega soomaali ka ahayn marka dadkaasaa fursadan fursad helay sida wuxuu dhigaana waa sidaan wax dhismaahoo la yidhaaha aqal sarena ma jiraan sida aniga aaminsanahay waaba ogaa doontiin waa gartay madaxweyne waatii uu ka hadlay gebagabadii kulankii madasa oo uu sheegay in ciddii wax tabanaysa ay hogaamiyaasha soomaalidu diyaar u yihiin inay waxa ay tabanayaan ay ka qanciyaan marka ma qorsheynaysan hadda inaad arrintaasi kala hadashaan mas-uuliyiinta soomaalida gaar ahaan hogaamiyaasha madasha aniga madaxweynaha warka uu yidhi inaan hadda ka hadloon taclii ka bixiyo ama aan jawaab ka bixiyo ma rabo laakiin annaga waxbaa noo qabaaday waa hadda wax noo dhiman oo maanta aan rajaahoon ka qabnahay maaragtay hogaamiyaashaas nimanka isku sheegay oo madashaas wadatashiga soo daadihinaya ilaa muddada aan ogeyn ma jirto wax rajaaho kolba aniga fikirkeyga wax rajaaho meeshaas nooga dhiman ma jiraan wa waa garta ugu ugu dambayntii marka rabtaa waa ayadaa sheegi doonta afkeeda ku sheegi doonta laakiin anagu anigu kolba ma meeshaas wax rajaahoon hadda maanta ka muujinaya inay ka jiraan ma aaminsan wa waa garta marka ugu dambayn hadda m- maxaad yeelaysaan ugu dambayn wallahi hadda annaga waxay ila tahay taladana waa leenahay dadna waa leenahay degaanna waa leenahay weliba dadka ugu ugu xoogan soomaali inaan nahay oo ugu dal fiican oo ugu ugu badanaan aaminsanahay saddex mal ilaa laba malyan iyo baraa lagu sheegaa dadka muqdisho degan inta soomaalidu leedahay in ka badan inay leeyihiin dhaqaaleay leeyihiin degaan ballaaran oo xoogan ay leeyihiin maaliyad fara badan ay leeyihiin shacab ay leeyihiin buuxan oo ka badan dadka gobollada kala degan marka wixii aan horay aan u beerdaraynay inaan maanta soo celi karna saasaan aaminsannahay talaa nala gudboon asaaskeedina hadda in la dhigi doono saasaan rajeynaya maalmaha soo socda war aad maqli doonta haddii alla idmo marka haddii arrintaas halkaasi aniga iga joogto